maanay qolooyinkan iminka xadhaadhiga baan odhan karaa moogta qolooyinkan ka soo hadhay because raggii qaar waa isgarteen waare waan ugu mahad celinayaa yani waan u hambalyeynayaa isaga iyo dowladdiisa shariifkii meesha wuu ka baxay marka hadhaadhi baan odhan karaa hadda yaa ku soo hadhay meesha arman hadhaadhigu wax kale ay doonayeen in soomaaliya heshiisaba aanay diyaar u ahayn anigoo runtii ku qanacsan laakiin xilligii ay waxaan bilaabeen iyo maanta waktigu waa kala jaad geeska africana waan waan iyo ididiilo iyo wanaag baa ka buuqda ka muuqda anugu waxaan qabaa waa feker wanaagsan laakiin feker ujeedadiisa qoladani u qurqursan tahay maaha qoladan hadhaadiga aan odhan karo wax kaley doonayaan waxa kaley doonayaanna dee anigu ma odhan karo haddeer idinkama sheegi karo ma odhanayo waxaya waxaasay doonayaan laakiin waa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco in baan rabaa inaan kusoo koobo hawsha iyada